wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay madasha wadatashiga aas-aaska iyo xoojinta wadashaqaynta ganacsatada iyo hay-adaha maaliyadda madasha ayaa waxaa kasoo qayb gala xibno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano wakiilo mas-uuliyiin ka socda maamulada degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ganacsato iyo marti sharaf kale waxaana diradda lagu saara kulanka sidii ay iskula shaqayn lahaayeen hay-adaha maaliyadda iyo ganacsatada deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qaybgala kulanka ayaa ka hadlay ahamiyadda kulankan uu leeyahay ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya iyadaan ka faraxsanna runtii shirkadoo doorshi ogaadadeen markii suugalka jaraymaslaambahoolo iyo aadigay wadaday war shirkadoon marahay beesi hayna leeyleyn waliyo dadan tarahayna maleeyala lahay laakiin hoobna naskooyi yoon waleeyo gobodayay sheegeen waxyaalihii itus itaabsii nagatay intalahka bandhigkii wallaahi ashar badan halku baradi iyadaa muhiim ata xaqiiqatan doodo iyo fursadoo la sheegay dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cabdi maxamed ayaa ka dhawaajiyey ahmiyadda kulankan oo u lahaa ganacsatada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalgelinta lagu tartamo hebel baa sanadkan la maalgeliy wixiisa si toosa uu bangiga ugu soo celiyay lafteedaa tartan kale ah marka bangiyada waxaan rabnaa waxyaalaha culeyska aad dareemaysaan oo sistamka dowladda aad isleedihiin waxbay nala fududeyn kartaa inaad soo dhigtaan annagana waxaan soo jeedin doonaa waxyaalaha aan iga baahanna si aan isku kaashanno dhaqaalaheena kor ugu kaco waxaan u mahad celinayaa hay-adda g i z oo wasaarado badan la shaqaysay oo ka shaqaynaysa qofka inuu maxaanku yirahda asaga isku tashto qofka in waxa gacanta laga siiyo way soo dhammaatay laakiin qofka inaad hal abuur siisid waxbartid kor u qaadid iyo inta badan ka shaqaysa wasaaradaha kala shaqaysa hay-adaha kala shaqaysa waan u mahad celinaynaa hay-adda g i z mar koowaad iyo mar labaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adihii kale oo kasoo shaqeeyay tababarada sida